booqashadaas prime ministerka ethoopia ku yimid xamar aadilmiya muxuu ahaayeen siyaallad aada iyo aada u qoto dheer bay aniga ila tahay inay u saameynayso soomaaliya somaliland mandaqadeyda soomaaliyeed oo dhan ligeyda hadilmiya muxuaha geeska afrikada aada bay u saameynaysaa arrimaha hadilmiya qodobadii kasoo baxay hadilmiya muxaawasiyeedkii hadilmiya laga soo saarayna waa aada iyo aad buu qoto dheeraa taani waxay ila tahay inay ahayd hadilmiya muxuu ahaa booqashadaasi inay ahayd booqasho taariikhi ah oo ku reebi doonto taariikhda mandaqada hadilmiya muxuu ahaa raadad aada iyo aada u culus cilaaqaadka hadilmiya muxuu ahaa soomaaliya iyo ethoobiana wax weyn hadilmiya muxuu ahaa ay bilowgii ay noqonayso inay iska bedesho marka waa arrin hadilmiya loo baahan yahay runtii inaan hadilmi meel suka laga eegin ee arrimaha hadilmiya si degan oo hadilmiya muxuu ahaayeen cilmi ku salaysan loo wada eego loo hadilmiya falanqeeyo waa arrin taariikheysan hore oo idin kolkaas arrintaasi waa arrin soomaaliya oo dhan ay u baahan tahay inay hadilmiya muxuu ahaa dal hadilmiya muxuu ahaa labada dalba waxay u leedahay hadilmi faa'iido weyn bay arrinta u leedahay laakiinse ogow arrinta waxa weeyaan hadilmiya muxuu ahaa waa bilow hadilmiya muxuu ahaa arrimo badan oo lasoo wada qaaday oo hadilmiya muxuu ahaa umajeelka ku jiray oo mid walba u baahan tahay sideeda in la isu dul taago sidaba u baahan tahay hadilmiya dadka hadilmiya muxuu ahaa arrimahaas u xeel dheer iyo wasaaradaha ku shuqul leh iyo hay-adaha hadilmiya ay khusaysaa inay hadilmiya muxuu ahaa dersaan hadilmiya muxuu ahaa arrin hadilmiya leh hadilmiya sal ballaadan oo danta hadilmiya muxuu ahaa mandaqada ay ku jirtana hadilmiya laga soo saaro kolka aan ogaano hadilmiya muxuu ahaa weli hadi hadilmiya muxuu ahaa waa waa hadalkii hadalkii ugu horeeyey hadilmiya shaqo fara badanna way way dhiban tahay micno weyn weyn weyn bay ku fadhidaa dekadaha laga hadlayo oo hobiya laga yaabo inay ka mid tahay oo hadilmiya muxuu ahaa berberi ka mid tahay oo hadilmiya qaar kale ay ka mid noqon karaan waxa weeyaan meel waa dekado loo baahnaa in hadilmiya la casriyo la waasixiyo oo hadilmiya la jaan qaadaan maanta caalamka siday dekaduhu yihiin kolkaas hadilmiya muxuu ahaa hadday etoobiya tiri waanu maalgelinaynaa de waa wanaagsan tahay siyaalo fara badan baa maalgeliga maalgashigaas loo helaa oo dee dawladda hadilmiya etoobiya siyaalo badan bay u helaysaa ambaba ha noqoto maalgashi iminka khasadeeda ku jira ambaba ha noqoto hadilmiya muxuu ahaa efa iyo hay-adaha hadilmiya muxuu ahaa arrimaha kaalmeeye amba ha noqoto waxaa la yidhaahdo hadilmiya muxuu ahaa sovereign hadilmiya muxuu ahaayeen capitalka la yidhaahdo dawladaha ay leeyahay ha noqoto siyaalo badan baa loo hadilmiya muxuu ahaa laakiinse de waxa weeyaan maanta hadilmiya maqaamkay ka taaganta etoobiya caalamka iyo geeska afrikada de aada iyo aad buu hadilmiya u weyn yahay siyaalo fara badan waxyaalo badan oo aanay suuragal u ahayn maanta dawladda hadilmiya soomaaliyeed amba dhinacaas kale la bedbedelaa inay iyadu hadilmiya keligeed ay ay hadilmiya muxuu ahaa maalgashi hesho hadday dawladda etoobiya arrintaa hadilmiya muxuu ahaa ay soo bandhigtay waa arrin wanaagsan laakiin si aan ogaano arrintu waa bandhig weli hadilmiya muxuu ahaa dadkii hadilmiya muxuu ahaa lahaa ikhtisaasaadka iyo hadilmiya aqoonta gaar ahe arrimaha iyo dekadaha iyo maalgashiga ku shuqulin waxa weeyaan inay de arrintii ka daba tagaano siday su siday u suuragelayso laga fikiraa dabeedna hadilmiya kolka arrimaha suuragalka laga eego dhinaca maaliyadda iyo hadilmiya maalgashiga loo baahan yahay iyo waktigay qaadanayso